waa tahay wilalkaad naga dhagaysanaysani waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeeni wicitaanka dhegaystaha warbixin dhowaan la soo saaray ayaa daaha ka fayday xog la xidhiidha heerka uu marayo kalluumaysiga sharci darrada ah ee soomaaliya iyo weliba dalalka safka hore kaga jira dalka iiraan ayaa la sheegay inuu yahay dalka ugu horreeya kalluumaysiga sharci darrada ah ee soomaaliya halka yeman sbain iyo masarna ay yihiin dalalka kusoo xiga warbixintan ayaa sheegtay in lacag ka badan saddex boqol oo milyan oo dollar ay sanadkii uga lunto soomaaliya dhinaca kalluumaysiga sharci darrada ah haddaba su-aalo la xidhiidha kalluumaysiga sharci darrada ah sida wax looga qaban karo doorka ciidamada caalamiga ah ee ilaaliya badaha soomaaliya iyo qodobo kale waxa inoo faaqidi doona faarax axmed cumar oo ku magac dheer faarax qare oo madax u ah hay-adda cilmibaadhista badaha soomaaliyeed horena usoo noqday taliyaha ciidanka badda soomaaliya isaga oo ku sugan magaalada muqdisho ayuu barnaamijkan ka qaybgelayaa inta barnaamijkani socdona qaar ka mida dhegaystayaasha oo daafaha caalamka ku sugan ayaa su-aalo weydiinaya ugu horreyn taliyaha ayaan weydiiyey sida uu arko warbixintan arrintan runtii arrin horuu socotay ahayd arrin maanta bilaabatay maaha keliya warbixintu lambaray soo kordhisa maana aqoon cusub sooma kordhin horeyaan ogeyn kun iyo sagaal boqol sagaashankii dowladdii sanadkii ay dhaceysay bilaabatay arrintan khayraadka badda la boobah gaaraan khayraadka nool kalluunka ilaa waktigaasna waa socotay kolba maalinba meelay soo maraysay hadda waxaad moodaa meesha ugu sarreysay inay sii marayso marka arrimahaas arrimahan la soconay oon ogeyn oo wax badan ka ogeyn ayay ahayd dalalba aada loo sheegay sida haddeer dalka iiraan oo kale ayaa la sheegay inuu ugu badan yahay yeman baa kaalinta labaad gashay spain masar dalal saasay aada u tilmaantay adna waxaad sheegtay in warbixintu baraaruga ugu badan ay soo saartay ay tahay dhinaca lambarada dowladda soomaaliyeed ilaa hadda arrintan maxay ka qabatay ma ka hawlgashay sidee bay u aragtay iyadu waxaan filayaa horta annaga marka ugu horeysa magaca dowladda kuma hadalno laakiin dowladdan ka tirsannahay hase yeeshee talada ayaan leenahay oo inaan waxaa hay-addu u dhisan tahay inaan tarbixin iyo warcad oo go-aan siyaasadeed lagu qaadan karo inaan dowladda siino ilaa hadda mataqaan mawqifka dowladda ma aqaano waxaana filaya in waxba iska bedelin horay dowladda soomaaliyeed ilaa waktiga aan joogno siyaasad cad oo daraxla oo baddeeda ku saabsan ama la dhihi karo khayraadka badday ku saabsan tahay qaybta nool qaybta nooleyn iyo arrimahaas oo dhan oo weli cad oon hayno horta anigu weli ma arkin runa belero intaan ciidanka badda taliyaha ka tahay ba ilaa hadda siyaasad cadiy istaraatiijiya fog oo qoran oo la ogyahay oo lagu shaqeeyo maanan arkin waxaana filayaa in arrinta dhibaatada dhulka ka socota inaynan jiidaay oo dowladda xoogeedii ay qaratay oo arrimaha nabadgelyada in loo jeestay annagu markaan hay-addaa nimid aragti baan soo saaray dowladda boqolkii boqol waa ku saxantiina nama dhihin waad ku khaldantiina nama dhihin laakiin aragti waan soo saarana ko waajibka dalkan ama siyaasada badda waa inay noqoto ko xaqiijinta qarannimada biyaha dalka soomaaliya halka haddii badda loosii gala waad ogtahay ilaa saddex boqol iyo konton miil badeed oo udhiganta lix boqol afartan iyo sideed kilomitran badda dhumucdeeda kuleenahay oo dhirarka la jeeda xeebaha laba waxaan qoranay baddaas dowladda soomaaliya ay leedahay oon rabno in qarannimadeedu isoo hoos gasho khayraadka ku jira in ummadda soomaaliyeed ay ku nacfiso iyo ciddii caalamka ay u ogolaato oo ay la qaybsato oo si sharci ay u ogolaato saddex waxaan ku darnay baddaynu inay naqato bad nadiifo oo wasaq iyo ka fog iyo ibtale wax ummadda dhibaayo noolaha dhibaayo intaas saddexdaa qodob hay-adeynu waa qortaa waana faafisaa arrinta waa saas waa cad iyo hadalkaagu inta su-aalo badan baan meelaha kaa weydiin doonaa arrimahaad ka hadashay laakiin nin kamid a dhegeystayaasha haatan khadka inagu soo biiray bal magacaaga waa ku maqlayaa ha magacaaga iyo faallo ama su-aal waxaad qabta ha ismaaciil magacaygu waa xamdaan oo kasoo hadlaya waddanka germany oo ku salaamaya adiga iyo khabiirka ku jira khadka barnaamijka ka qayb qaadanaya waxaan rabaa horta ugu horreyn inaan su-aal weydiiyo kadibna aan commenty ka dhiibto su-aasheed waxay tahay kalluumaysiga sharci darrada adduunka sidaan ognahay wuxuu ka yahay dembi buu ka yahay aada u weyn soomaaliyana sida warbixintan hadda ku cad iyo sidayn hore ogeynba waxay kamid tahay wadamada uu ka dhaco xaditaanka kalluunka ama kalluunka waxa infishinka loo yaqaano kalluunka sharci darrada haddii aan dowladda soomaaliyeed waxba ka qaban karin khayraadka badda soomaaliya ma jiraan adduunka hay-ado xamdaanow isagu uma hadlayo dawladda dabcan suu u sheegay gudoomiyuhu marka hore uu ka cudur daarto wuxuu yidhi dawladda uma hadlayo laakiin hay-addanoo xo dawladda laftigeeda ka tirsan buu hadlaya marka isaga dad weydiin lahayd wax ku saabsan aragtidiisa halka ku aadan ha dabcan waan saan usoo wada ani dawladda in uu wakiilka yahay uma hadlayo waxaan ka hadlaya dawladda haddayna awood lahayn kalluunkii sharci darrada ahayna uu dalkii socdo uu masiibo qaran yahay ma jiraan hay-ado kale ama dawlado kale ama sharci u yaalla ma jiraayo haddaan dalka dawlad ilaalisa badiisa lahayn dadkan kalluunka sharci darrada soomaaliya ka qaadanaya waxa lagula xisaabtami karo kale ma jiraan su-aasha waad maqashaan filaya aad baan u maqlay su-aashaasu waxaan filayaa inay ku fiicneyd inay noo timaado dhibaatada jirta maxaan xal ah loo hayaa inaan hadda halkaas usoo qaadana igula fiicneed laakiin qodobkaas haddaan sii horumarsado xamdaan waxau sheegaya horta waa runtii khayraadka ku jira badaha annaga xuquuqaan ku leenaha maana caalamka dhama horta wada leh sideedaba maxaa yeele anigu waan naga badaya in doora naga badaya waa ka gada lahayd waxyaalo kale aan uga bedela lahayd marka khayrka badda ka jira waa wax adduunka dham horta soo wada leeyahay sida batroolkaas oo sidaas ay tahay marka waxyaad caalamka inuu ilaaliyo waa xaq meesha ku jira oo noo ilaaliyo laakiin waxaa ka horeeya in arrintaas caalamka lagu dabagalo oo laga codsado caalamku midkuu dareemay baasha laydhaha burcadbadeedka isagaa soo gurmaday uradaa u samaysa mataqaana sharciyaal hubaala waxaa la keena maraakib waaweyn kanay ka dustay kanay ka dustay caalamku akhirka waa ku guulaystay in mataqaana burcadbadeedka meesha laga bixiyo taasoo kale laga raba dawladda soomaaliyeed ilaa haddana aan ku boorinayo in ummadda qaramo midooba hadda shirka hadda hadda la fadhiyo in hor dhigtay tira dhihi karanahay warna caalamiya gaarka hor ku siiyo ilaalinta khayraadkeeda arrintaas marka waa arrin runtii gar ah waana arrin anagu waan qabo inaan dib uga dhacnay adiga soo jeedintaad kusoo jeedisada waan filaya inay soomaaliya o dhan badan kula qabto oo anigu aan kamid ah waana kumahadsanta wan gartay dhegeyste kalaan siinaya inta aanan anigu su-aal kale kuweydiin bal magacaaga magacayga salmaan aan ismaaciil baa la dhahaa wan gartay halkaad igala soo hadlay waxaan kaala soo hadlayaa south east asia bangladesh waa meel shishaba south east asia bangaladesh waan garta soo dhawow su-aashaada ama faalladaada
horta hal hal su-aalna waan weydiin lahaa hal faallana waan ku dardaa haye
sidaan isoonahay dawladda soomaaliya maanta ma laha awood ay ku ilaaliso xeebaha soomaaliya oo dhan oo kheyraadkeeda guranaya ay kasoo horto laakiin waxay leedahay awood ay codsi ugu dhigan karto dawladaha dida u liqima habmaamuseedka u socoto inay yidhaahdaan badeydii soomaaliya khayraadkeedii dawladaha saa gurtaa percentage saa gurtaa intaas dakliga kasoo baxa dadkeedii gana dadkeedii badaha kasoo qaylisan jirayna waxaa lagu tilmaamay barcadbadeed dawlada barcadbadeed bay noqotay mashaakil intaa leeg baa naga haysta ee waxna laga caawiyo waxna laga taageero waan garta su-aashaadana haddii su-aasha waxa weeye waxaan weydiin lahaa hadda hadda maxaa ummadda soomaaliyeed ama dawlad ha ahaato ama dadkan private sectorka ha ahaatee sida ninka aqoon-yahanka imika uu sheegayo maxaa uga tala yaala in arrintaasi laga qabto oo bulshada lagu wacigeliyo dunidiina loo bandhigo la yidhahdo badii soomaaliya sidan bay u baylaxsan tahay waxaa laga qabto baddeeda hanwadayo hanweynaa jiri waan gartay waad maqasha su-aashaasaan filaya bangaladesh inooga timi bangaladesh waxaan filaya dadka inuu joogaan filaya waa nabad allah guriyo su-aasha waxaad moodaa horta sideedaba inay tii hore ka jawaabna ay ku dhowyahaad moodaa ismaaciilo waan gartay calaa kulli xaal arrintaas waa arrin soomaaliya o dhan welwel ku haysa laakiin ilaa hadda arrintaas dawladdu tilaab ay ka qaado cad oon anugu hadda ogo arrintaas ku saabsan horta ma jirto laakiin waa jawaabtan hadda ka jawaaba waa arrin loo baahan yahay in adduunka lala kaashado inuu nala difaaco khayraadkeena bada taasaa markaan kusoo gaabi lahay waa tii hadda aan ka jawaabnad moodaanayodka burcadbadeeda marka aad eegtid duruuftii keentay wax kale may ahayn waxay ahayd iyaga oo ka cabanaya kalluumaysiga sharci darrada ah ama doonyahoodii oo la burburiyey ama shabaagtoodii oo waxyeelo lasoo gaadhsiiyey halkaas ayay ahayd meesha ay ka curteen iyagoo markii hore ku bilaabay inay yihiin difaacayaal badda ah markii dambena ganacsi dhinacyo badan ka qayb galeen ay arrintaasi isu bedeshay ilaa ay sababtay inay amniga caalamka taabato haddaan markaa ku weydiiyo xilligan barcadbadeedii ma jirto suuragal ma tahay inay mar dambe soo kiciso in barcadbadeeda ay dib isu abaabuli karaan ama dad nooc ay aragti noocaasi bilaabin karto
arrintaas ayada ah anugu si kalaa u dhihi lahay magaca burcadbadeedna waan ka bedeli lahay waxaan dhihi lahay xalka waxaa kamid ah xalka lagu badbaadi karo qeyb kamid ah khayraadkayna badda gaarahaan kalluunka in dhalinyarada xeebaaleyda ah la abaabulo la hubeeyo sharci loo sameeyo magac fiicanna loo baxsho leedaha qolyaha difa khayraadka difaaca ee ayagaasu ay u howlgalaan ay ku u shaqeeyaan sidii kuwa hore u shaqey jiray laakiin keliya ay mataqaan ay ugaarsadaan maraakibta kalluunka qaadanaysa keliya ugaarsadaan sida haddaba aad ogtihiin labadii markabo iiraan lagasoo qabtoo dhan nafarkada kii kalena mataqaan xeebta lagu soo caariyey dhalinyaro yaryara soo sabir doomanan yaryar wadata arrintaas marka waxaan qabaa haddii lagu najaxo dowladda soomaaliyed ay abaabusho ay hubayso ay sharciyeyso ay adduunka u sheegto in wax badan wax badan ay xalisma haddaan taliya kaa dhex galo waxaa jira saad ogtihiin maaqa wax yar baa iswaxan waxay ii sheegayaa labadii kun iyo tobankii iyo ko iyo tobankii markii erka ay isku shareerta mataqaan howlaha burcadbadeedku kalluunka la xadi jira aad buu u yaraaday oo way carareen maraakibtii dhul fogay aadeen marka waxaan u anigu waxaan qabaa weliba ku taleha in la soo celsho dhalinyaradaas ayagoo magac fiican wata ayagoo sharciyeysan ay la dagaalamaan mataqaan maraakibtaan kalluunka ina korinaysa xalka midda ugu horeyso number one oo waxtarka inay taan aan qabaa waan gartay taasi miyaan ahayn markaa burcadbadeedii oo la sharciyeeyey oo shaadhkii un laga bedelay muuqaalka miyan dadku ufahmi karin
maya horta burcadbadeedku shuru waa wuxuu leeyahay muxuu burcadeed badi ku yahay dawladna wakiilkama ah cidiratana ma jirto waxay soo qabanayna wax sharciya ma kuwan dawladaa diratay oo tababartay oo magac u yeelatay waxay samaynayna waa difaac waxay difaacayaan maraakibta xadaysa khayraadkay difaacayaan oo waa sharciyeysan yihiin wax sharciga ku dheelayay ka horjeedaan laakiin maraakibta xamuulka ee badda iskabanaysa taaba maayaan sidaas awgeed lama dhihi karo burcadeed lama dhihi karo difaaca la dhihi karaa sidaas oo kale marka waxaan qabaa inay wax tadhacday marka ereyada ay isu yaqaaneen marka dee dawladdiina way naqaanaa awooddeeda waxay ku jihaysan tahay dhinaca amniga inay dee xasilin ama amni keento sidee baa isle maamul goboleedyadana waad ogtahay in gobollada ka jiraan oo dhinacyo kala duwan ka jiraan oo isku xidhsaasi aanu jirin sidee bay marka aragtidaas u hirgeli kartaa miyaanay noqonayn haddii inta awood la ah haddii awooddaasba la abuuro ama la dhiirigeliyo inaan cid xakameynaysa aanay jirin horta marka u horeysa ismaamul goboleedu hadda lafteeda hawlahooda igaa qabta horta haddeed nabadgelyadooda igaa qabta xeeboodana igaa ka shaqeeya kasoo bilaabo somaliland waxay leeyihin ciidan badeed leyihin iska tabar yaraa soo puntland ciidan badeed leeyihiin okay kuwaas xooji laftooda waa carabta ku magacaawo ciidan badeed ku magacaawo ama dhalinyarada xeeba kalluumaysiga sharci darra difaacda ku magacaawo soo soco galmudug kusoo soco hadda ilaa laga gaaro jubbaland sidaasoo kale in loo abaabulo ee dawladda meeshaa joogta dowlad goboleedku ay ilaashato badeeda kolba tabarteenta intay tahay waxaana ku filan dawlad doomanka kalluunka aadaya oo keliya la hubeeyaa ku filan oo la og yahay oon taabanayn maraakibta caadiga oo badda maraysa aan shaqa ku lahayn keliya ay ugaarsadaan maraakibta waxadaysa markaa difaaca leedaha ciidankii oo kale lamid yihiin marka waxbaa bilaabo lahay marka dawladda xoogeysato ay kasoo jeesato barbalemka dhulka ka heesta ee ciidanka la mideeyo markaas ciidanka badeedna kaco dhalinyaradaas naftoodaba laga yaaba inay ciidanka badeed asaas u naqdaan marka wax dhibaataayo wax isdiidaya aniga iguma muuqda waan gartay dhegeysto kale haddaan siiyo oo goorweed khadka nagu soo biray bal magacaga asalaamu calaykum magacayga waa mawlid cumar waxaan joogaa waddanka jarmalka waan garta soo dhowo mawlidow Waxaan- su-aal haddaad qabtid aad baa umahadsanta ismaaciil adigii fogeeda waa waadin mahad celinaya waa salaam iyo taliyaha Ah, su-aasha qabaa waxa weeyaan eh, waan ognahay kalluunka soomaaliya adduunka oo dhan iminka waa waa laga waa laga iibiyaa waa la geeyaa si eh, sharciya looga kalluumaysta intii soomaaliya burbursanayd oo dhan xeebaha waxaa lagu aasayay waxyaaba qashin ah oo- oo oo magaranaysa iyagana caafimaadka dadka aad wax u yeelayn kara marka waa waxa jooga sidoo kale ciidamo fara badan oo iyagana aan ognaho muddo badan meesha joogay oo piracy la dagaalamayay muddo Een, ma waxaan oran karnaa marka iyagoo ciidamadaasoo dhami joogaan oo badeena saana qashka loogu daadinayo kalluunkaa kayr sharciga ah ee xadiga badan ee lacagta badan suuqyada caalamka lagu kala iibsanayana laga kalluumaysanayo miyaan oran karnaa ciidamadaas oo jooga ayaa haddana kalluunkaa kayr sharciga ka socda oo aanay ciidamadaas iyo adduunkaasi aanay waxba ka ogeyn oo magaranaysa dadka kalluunka xadaya se waxaan oran karnaa waa wax isku xidhan waa network isku wada xidhan oo lagu talagalay in dee laxado badaa iska baylahda ee dowladeediina aanay tamar lahayn waan garta aad baad su-aashaas umaqsantahay waan tahay aad baad umaqsantahay En, tali ee waan ku maqlaa ismaaciil mawlid warkiisu war macquula waaye horta markuu wareysada waan gartay maraakibtan badda ku jirta diraasaadka qaarkooda waxay leeyihiin waxay dabool u yihiin maraakib ayagu leeyihiin oo hawsha qabata daliil yar haddaan soo qaadno dowladda isban isbaaniya ka soo qabo oo nambarka saddexaad ka gashay xatooyada mataqaan kalluunka soomaaliya arrintaas marka waa arrin jirta laakiin ee boqolkii hadda ilaa heer muddo waa socda warkeeda haddana waa soo iftiinaya hase yeeshee maraakibta meesha joogta sharciga ku joogtaa shuruuc qaramada midooba kasoo baxa ayay ku joogtaa kharash badana caalamka waa uga baxaa iyada nafteeda haddii xilkaa la saari lahayd waxay rabtaa ha ku dhex wadatay iyada nafteeda ma qabaa inay aaleed tallaab hore loo qaado oo dowladeyda ay adduunka ka codsatay tiraa bal bal wixii kala ha noo dambeeyana bal kuwa hadda jooga ha badbaadiyana khayraadkeena sidaas haddii la dhihi lahay waxaan qabaa in wax uun khilaaf hore loo qaado ha iska ahaatee inay ahaa lahayd waaba laga yaaba wax kalna inay koos wada lahayn Ee, nin dambaala adduun ah ma jiro taas waa taas qashinka badda lagu qubaayo ina warkooda u bandha weyn sagaashan kilo soo bilaabo weli bilxaqiiqa macluumaad waafiya kama hayno sanooyinkaa dambeeyey sida xaal u socdo oo qashinka u socdo war ma hayno laakiin kuwii sanooyinka horreeyey oo sagaashamaadkii lagu daadi jiray xeebaha aanay quban yihiin ay ay yaalaan ilaa hadda waxaan ka qaban oo la sheegi karo ma jiro hadda hay-addeeda waxa u qorshaysan inaan mataqaana hay-adaha caalamka bal xiriir la samayno oo dhahno bal horta maxaad qaban kartaan kasokow inaan dhahno bal annaga xoogaa balna tababaro wax noo sheego sidii la isaga ilaali lahayo dhibka ka imaan kariyo waxaas eh, inaan maarata bal fikrad ka qaadano oo wax xoogaa noo sheegaan maxaa yeelay ma ma- baramiiladii waaweyn xeebta yaalaan haddii halkaa god dheer anugoo qodi lahayn oon ku tuuri lahayn waxaa laga yaabaa eh, godka inta la geeyahay waxuu raba cilmiga u baahan yahay Eh, sida loo qaaday haddii baashu qaraxdo dhibka ku jira imsoo leegyahay waxyaaba fara badan baa jira waan gartay marka arrimahaas annagaa rabnaa hadda hay-adda inaan inaan la galno yacni inaan ka codsano hay-adaha caalamka bal xoogaa bal inaan wax ka bilowno arrintaas waan gartay ujeedadaas waa jirtaa laakiin tallaab weyn oo la qaada ilaa hadda ma jirto.
En, waxaa jira kalluumaysiga sharci darrada ah En, lacag aad u badan oo dhowr boqol oo milyan oo dollar ah ayaa lagu qiyaasaa sidaa haddeer warbixintan iyo warbixino badanba ay sheegeen dadka qaarkoodba waxay qabaan aragti odhanaysa En, kalluunkan in shirkado gaaraba la siiyo ay badahana kalluumaysiga sifo sharciya u kalluumaystaan lacagta malaayiinka dollarna dowladdii dhexe ay usoo xorarto doodda noocaas sideed u arki lahay maya arrintaas horta arrin xun ma aha horta marka u horeysaba ficlan in eh, lesina aan bixino amba dee ogolaasho aan bixino oo badda eh, dad eh, sharikaad ka qaraabtaan arrintaasu shuruucdeennana waa ku taallaa waana arrinta maalgelinta dibadda la dhiirigeliyayna kamid tahay laakiin laakiin shirkadaha waxay muddi lama aflaa wey shirkada haddiina dawlad la ogyaha ku daabnayn oo dawladdaas xiriir lala samayn nafteeda waxaa laga yaabaa iyada nafteedu waxay sameynaysa lama oga hadhowna si leele lama yaraan marka fikradda anagu aan qabno waxay tahay hay-ad ahaan in shirkadaha lalagelayo dawladooda lala galay si mataqaan sifo sharciya oo caalamiya loo helo dawladahan xoog badan anagoo kale waxay u baahan tahay inay sharciga ku tiirsadaan weliba waxaan anigu soo dhaweynaya weliba waxaan soo dhaweynaya dawladaha qaarkood inaan lesin siino kana codsan inay badaba noo difaacan lafteen xisaabtan kanadhow lagu heshiyo wixii kasoo baxa meesha iyo serviskay noo suubeen adeegay noo suubeen lagula heshiiyo marka si kasta oo danahaaga aad ku gaari karto qaanuunka dawligana adaan wax ugu dhimayn anugu waxaan qabaa inay banaan tahan qabaa sideeda waan garta si kooban haddaan ku weydiiyo dalka iiraan oo kale waa dalka ugu horeeya baa layidhi kalluumaysiga sharci darrada ah ee soomaaliya sida warbixinta ku xusan ilaa hadda ma jiraan marar kala duwan oo wax laga weydiiyey ugu yaraan warbixintan oo kale dee la dareensiiyey heerka kulugulaanshaha sharci darrada kalluunka kalluumaysiga sharci darrada ah ee soomaaliya
xaqiiqa arrintaas waa arrin aniga beryahan aan ku fikiraya qof ahaan laakiin weli af iima bixin laakiin waxaan jeclahay inaan dhawaan raboor qoro oon dawladda ku aadiyo oon leeyahay mataqaana iiraan bal bal halala furo mataqaana war wadahadal halala furo hana la dareensiyo waxay ku kacayso in mataqaana dawlad derisna laha iiraan derisay nala tahay dawlad ku jirta mataqaan iskaashiga caayida islaam muslimiinta ama maxaa la yidhaha organisasyone mataqaana iskaashiga islaamka inagu aan ku wada jirnaa meelo badan xibna ka wada nahay marka in lala furo layidhaha war iiraanay haddaad rabto inaad wax dhulkaana ka qaadato fadfaxaanba ku siinaynaan kala si si xalaaloba wax u qaado wixii wada xaggaaga jirna aan ku wada hadalno in la yidhaaho anugu aada iyo aada baryaan ugu jirnaa
aad guud ahaanba intaas waxay naga eeg barnaamijkeenii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa faarax axmed cumar oo ku magac dheer faarax qare taliyihii hore ciidanka badda soomaaliya haatanna madax u ah hay-adda cilmi baadhista badaha soomaaliyeed qaar ka mida dhegaystayaasha oo daafaha caalam ku sugan ayaa su-aalo weydiinayay tan intaynu barnaamijkaas lamida ku kulmayn waxaan digso tegaynaa sidaasii kulanti dambe oo xiiso leh
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar ayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystahan la socodsiinaya halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda golobnimo ee laanta afka soomaaliga e v o a